waxaa muuqata inuu gaaro jiro guud ahaan waxaa muuqata in gobolka maamulkan hirshabeelle aada looga gaabiyey yani oo aan yani laiska saarin xil aan la iska saarin yani nolosha dadkana aan xil iska saarin horumarkiisana aan xil iska saarin taasna ay keentay dee in yani isaga dhanba gobolkii hiiraan ka yimaa hirshabeelle oo dhan yani in yani tixgelinta iyo qadarinta iyo culayska iyo xajmiga maamul goboleedyada kale ay leeyihiin inaysan helin ayaa muuqato de waxaaahay dawladda mas-uuliyada saaran in dadkaas dhibaataysan inay wax ku qabato ilaa haddana dee wax la qabtay oo hadda jira ma jiraan waa waxaa arkaya madaxweynaha oo oo lahaa xildhibaanada lacag iska gooyaano runtii mas-uuliyadda waxay ku dhacaysaa madaxweynaha asagaa wadankii madaxweyne ka ah asagaa la rabaa yani sida dhaqaalaha meelaha kaleba loogu waxeeyo waktiyada aysan dhibaato ayadoo aysan jirin loo maalgeliyo wax loogu qabto sidaasi lamida dad ay dhibaato soo wajahday dhimasho ay dhacday fara badan ilaa haddana yani ilaa iyo boqolaal kun oo faamil ay banaanka taagan yihiin caafimaad darrana ay kusii xigto iyo koloora inuu dilaaca iyo waxyaabahaasna ay imaanayaan yani waxaa moodaa in qorshe aan la dejinin arrimahaas oo dhan lagu lagu maareynayo